الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex-iyo kontonaad waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol sagaal iyo lixdan ee suuratu lbaqara allah waxau ihi subxaanah tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kalama allah warafaca bacdahum darajaat وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحو كتل مامي أن رسل الله على درجات وأن الله فضل بعضهم على بعض إلهي تبارك وتعالى وحو كتل مامي آيات كاس rususha rabbi uu soo diray inuu derajooyin sare kor ugu qaaday iyaga dhexdoodana inuu kala fadilay oo ay kala martabo iyo maqaam sarreeyaan oo aanay isku mid ahayn wa afdaluhum cala aliطlaaqi muxamadun sala allahu calayhi wasalam rususha oo dhan marka la ysku daro guud ahaan kuwii hore iyo kuwii dambeba waxaa ugu fadli badan nebi moxamed oo kii ambiyada iyo rususha oo dhan lagu khatimay ah waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakra waxaa ku soo xigaa waa abulambiyaa wa imaamu lmuwaxidiin ibraahim alkhaliil calayhi asalaam waxaa ku soo xigaa waa ambiyadii kale ee ululcasmi min alrusul shanta rasuul ee loo yaqaano ululcasmiga kuwa go-aankii casiimada adag ee diiniga ah lagu sifeeyey sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih rususha la yidhaahdo ululcasmi min alrusul waa shanta nebi ee aayaddaas lagu sheegay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan wujuubu اlinfaaq wa wasfu yowmi اlqiyaamah wاtakhwiifu minhu liman laa yunfiq waajibnimada in ilaahay dartii xoolaha iyo hantida loo huroo loo bixiyo ta waajibka ah ee zakada iyo ta sunnada aba ee sadaqaadka mustaxabka ah iyo sheegista la sheegay maalinta qiyaame si loogu cabsi geliyo qofkaan hor ilaahay waxba u hurayn ee bakhaylka ah yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya ywm laa baycun fiihi walaa khullat walaa shafaaca wاlkaafiruuna hm الظaalimuun kadib ilaahay waxa uu tilmaamay aayaddan aayatulkursida la yidhaahdo oo towxiidkiisa oo acdamu alawaamira uu ku tilmaamay iyo sifaadkiisa wax ka mid ah allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu laa taakhuduhu sinat walaa nawm sida axaadiida nebiga ku sugan aayaddan aayatulkursi fadaa'il iyo khasaa'is gaaray leedahay waa ruqyo laysku tufo waana waxa weeyaan wardi la akhriyo salaadaha faralka ah dabadood oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay in ruuxa salaad kastoo farala dabadeed akhriyo aayatulkursi lam yamnachu min aljannati ila almowt jannada inuu galo uma diido kama manciyo geeri inuu dhinto mooyaane isaga iyo janno waxa u dhaxeeya waa uun inuu dhinto dabeedna u galo bifadli illaahi wa manihi wa karami waana acdamu aayatin fi lqur'aan aayadda ugu weyn aayaadka qur-aanku ka kooban yahay sida faatixaduba u tahay acdamu suuratin min suwari lqur'aan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cadamu likraahi cala adukhuuli fi diini alislaam inaan iimaanka la rumaynayo ee diinta la qaadanayaa khasab iyo dirqi qofka inaan xoog lagu soo gelinayn laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwusqaa aayaddaas dad baa qalad ka fahmay oo si khaldan u fasiray oo yidhi waxay tusinaysaa xuriyat اlictiqaad inuu ruuxu xor u yahay waxa uu caqiideynayo ama uu rumaynayo ama diinta uu qaadanayo oo kala soo baxay tawxiid aladyaan ama midaynta diimaha oy uga jeedaan iyagu inaku diimihii samaawiga ahaa ee alla uu soo dejiyo oo dhan waynu rumaysannahaye laakiin waxay u jeedaan iyagu xagga dhaqanka tii la doonaa lagu dhaqmi karaa caqiidada saxdiina waxa weeye iyadoo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiima wa muusa iyo kutubta samaawiga ah dhammaantood aynu rumaysannahay laakiin camalkooda waa la nasakho maanta midna laguma dhaqmi karo waayo rusul oo dhan waxaa lagu gebagabeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo laa nebiya bacdah kitaab oo dhanna waxaa lagu khatimay shariicadii nebi moxamed lagu soo dejiyo oo laa shariicata bacdah camalkii sharaa'icdii hore oo dhanna waxaa lagu nasakhay tii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam marka waa kufri iyo gaalnimo inuu ruuxu yidhaahda waxaa jira xuriyat lictiqaad wuxuu doonuu ruuxu qaadan karaa oo diinta sida dimuqraadiyadda uu ka dhigo ma qaadan karo wuxuu doono ee ruuxu wuxuu ku khasban yaho oo waajib ku ah inuu diinta islaamka qaato oo caqiideeyo caqiidada saxda ah ee nebi moxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam maxaa haddaba looga jeedaa laa ikraaha fi ddiin waxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen asnaaf gaalada ka mida nimanka ahlu kitaabka iyo ciddii la xukumaa sida majuusta oo kale oo iyagana nebigu uu jizyada ka qaaday kuwaas ayaa waxaa looga jeedaa iyaga waxaa la dooransiinayaa oy ama ikhtiyaar u leeyihiin islaamka inay soo galaan waa ku waajib laakiin waxaa laga aqbalayaa hadday diinta diidaan oo jizyada inay bixiyaan xoolaha madaxooga lagu faral yeelayo inay bixiyaanna ay oggolaadaan waxaa loo oggolaanayaa iyagoo diintooda baaqi ku ah inay jizyada iyo cashuur sanadeedka ah islaamku ku waajibiye madaxooga iyagoo dulaysan inay gacanta ka dhiibaan oo allah waxau uhi qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh wlaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun marka gaayada qitaalkooda waxaa laga dhigo gebagabada ama lala dagaalamayaa ilaa ay tan sameeyaan imaa inay islaamaan oo imaa inay jizyada bixiyaan oo hadday islaamnimada qaadan waayaan waxaa dagaalku kaga joogsanayaa ama lagu daynayaa inay jizyada iska bixiyaan xataa yucطuu ljizya marka ahlu kitaabka iyo ciddii la xukun ah waa ima alislaam wa ima aljizya mid saddexaad laga aqbali maayo oo jizyada hadday diidaan waa lala dagaalamayaa oo dagaalka laga dayn maayo markaa dee lagu khasbi maayo oo laa ikraaha fi ddiin laakiin wixii iyaga ka soo hadhay oo gaaladii kale ah gaayada qitaalkooda uu ku dhammaanayaa waxa weeye waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu kulluhu lilah la dagaalama ilaa fitno laga waayayo waa gaalnimo iyo shirki diinka iyo daacada oo dhanna ay rabbi u badhax tirmayaan oo ay khaalis u noqonayaan marka gaalada noocyadaa kale mushrikiinta iyo kufaarta kale ima alislaam wa ima alqitaal wax u dhexeeyaa ma jiro jizye iyaga laga aqbali maayo ama islaamnimaday qaadanayaan ama haddaan cahdi iyo ballan iyo ammaan xidhnayn dee waa lala dagaalamayaa waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa laa ikraaha fi ddiin ruuxa dee iimaanka anfacayaa waa aliimaanu alikhtiyaari ee iimaanka idiraarigii waxba u tari maayo oo ruuxa inta lasoo qabto qori haddii lagu qabto waa shahaado la yidhaaho isagoo baqanaya waa shahaato dee laa yanfacu waayo waa iimaan khasaba ee maaha iimaan ikhtiyaariyo uu doortay marka iyadoo ummadda oo dhan ay ku khasban tahay oo cid walba ay waajib ku tahay diinta inay qaataan haddana diin qaadashada iyo iimaanka anfacaya waa ka ikhtiyaaran loo qaato doorasho ruuxu isagoo mukhayar ah laakiin khasab inuu ku qaataa waxba u tari mayso waayo iimaan uu caqiideeye ma aha ee dee waxa weeyaan baqashunba u geysay oo munaafiqiintuba dee waa kuwa si dhiigooda ay u dhowraan odhanaya aamanaa billaah iyagoon mu'miniin ahayn marka calaa kullin laa ikraaha fi ddiini laga qaadan maayo xuriyat lictiqaad ee sidaa aynu tilmaanay un baa loo jeedaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan aharu tawali illahi lilmu'miniina wa aharu tawali ashayطaan lilkufaar raadka ka dhalanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu arrinka muuminiinta tawaliyo isagu uu gargaarahooda iyo mawlahooda uu yahay waxa ka dhalanayo oo ah inuu mugdiga ka saarayo o iftiinka usoo bixinayo iyo shaydaan inuu kuwa gaalada ah uu weli u yahay oo arrinkooda uu tawaliyo waxa ka dhalanayo oo ah inuu iftiinka ka saaro oo mugdiga iyo gaalnimada iyo shirkiga iyo jahliga uu usoo bixiyo waxaa kaloo aayaadkan rabbi ku tilmaamay qisatu sayidina ibraahim calayhi asalaam maca namruud boqorkii ree baabil ee ay ku tilmaameen mufasiriintu magaciisu namruud in la odhan jiray kaasi dooduu la galay nebi ibraahim isagoo ilaahay ka doodaya oo tawxiidka ka murmaya alam tara ilى اladي xاaja ibrahima fي rabih an ataahu اllah اlmulk id qala ibrahimu rabي اladي yuxyi wayumiit waxaa kale oo ku sugan aayaadkan qisaة man amaatahu اllahu falabisa miئata caam ninkii magaalada soo maray ee ilaahay intuu dilay boqol sano mootanaa kadibna alla uu soo bixiyey waa daliilu qudrati illaahi wa cadamatih ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awooddiisay astaan iyo aayad u ahayd waxaa kaloo ku sugan qisatu طalabi sayidina ibraahim ru'yata ixyaa'i اlmowta nebi ibraahim dalbidii uu rabbi ka dalbay inuu tusiyo siduu alle wax u nooleeyo qisada ku saabsan waid qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala bala waxaa kaloo ku sugan aayaadkan darbu اlamhaali lilmunfiqiina fi sabiili اllah wa hawaabihim wa ajrihim wa taxdiirihim min alriyaaءi wاlman wa taxdiirihim min infaaqi اlkhabiisi min almaal waxaa aayaadkan dambe ku sugan ee ka bilowda mahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah tusaalayaal lagu tilmaamayo kuwa ilaahay dartii wax u bixiya amhaasha iyo tusaalayaasha lagu tilmaamay iyo ajarka iyo abaalka ay ka helayaan inay hor ilaahay u huraan hantidooda iyo digista looga digay waxa ay bixinayaan inay dhibaato ama mana sheegasho raaciyaan arrimahaas ayaa aayaadkaasina ay ka warramayaan aayaadka u dambeeya darsigeenna waxaa ku sugan almuqaaranatu bayna bayna wacdi illaahi wa hawaabih wa bayna wacdi ashayطaani wa amrih waxaa laysu keen barbar dhigay si aynu wax u miisaanno oo wax u kala garanno shaydaanku waxa uu yaboohayo iyo wuxuu ina farayo iyo allah wuxuu inoo ballan qaaday iyo abaalka laga helayo labadaasaa laysu keen barbar dhigay si aynu wanaagga iyo khayrka u dooranno sharka iyo xumahana nafteenna uga xakamayno الشhayطاaن yعidkm الفqر وyأmurkm bالفaxshاء wallahu yacidukum makfirata minhu wafadlaa wallahu waasicun caliim allah waxa u ihi subxaanah tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd tilka taas ama kuwaas waayo aysaru tafaasiirka sharxa hoose ee sharxulkelimaad haddaad eegto tilkada wuxuu ku fasirayaa ismu ishaaraha bimacnaa ulaa'ika arusul waayo ishaaradu halkay u noqonaysaa jamaca waa aayaddii u dambaysaynu xalay soo maranee ahayd wa innaka la mina almursaliin nebi moxamedow waxaad ka mid tahay rusushuu rabbi soo diray rusushaas ayaa tilka ishaaradu u noqonaysaa markaasi jamaca jamac ugu noqdo ayaa bimacnaa ulaa'ika uu ugu awilay aysarku waana sida munaasabka ku ah mushaaru ilayhiga farta lagu fiiqaye la tilmaamayo allah waxa u yihi markaa tilka ay ulaa'ika kuwaasi waa rususha alla soo sheegay arrusulu rusushii weeyaan ama ulaa tilka ay ulaa'ika kuwaasi arrusulu ee rususha ah fadalnaa waanu ka fadilnay bacdahum bedhkood calaa bacdin badhka kale waa ka fadillo waa ka sarraysiinay oo rusushu ma sinee waa kala sarreeyaan minhum waxaa rususha ka mid ah man qaar baa ka mida kallama allaahu alla uu la hadlay siduu nebi muuseba rabbi ugu ugula hadlay buurtii tuuru saynaa nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam si toosa biduuni waasita uu ula hadlay leylata alisraa'i waalmicraaj wa rafaca ilaahay waa kor yeelay bacdahum rususha barhkood darajaatin darajooyin buu kor u qaaday rabbi waa la nakireeyo waa litafhiim laa yaclamuha ila allahu subxaanah wa aataynaa waxaanu siinay ba alla u yihi ciisa nebi ciise ciisihii ibna maryama ina maryamo ahaa rususha kale inta badan waalidkooda iyadoo loo nisbaynayo ibnu fulaan la leeyahay ma arkasid ambiyada kale laakiin nebi ciise oo dhalashadiisuba mucjizo iyo aayad weyn oo alle lagu aqoonsado ay ahayd wilaadadiisuba liannahu kaana min ummin bilaa waalid waayo hooyo ayaa laga khalqay oo uurkeeda lagu abuuray aabba ma lahayn marka abuurkiisaaba mucjizo ahaa sidaasaa gaar loogu xusayaa hooyada uu ku abtirsanayo ilan aabba ma leh waxaa kaloo la dareensiinayaa laba qoloo labaduba ay ku khaldantay baa la tilmaamayaa khaladkooga oo kuwa nasaarada ku talax tegay ilaa ay ka dhigeenba martabada ilaahay ay gaadhsiiyeen waxaa la leeyahay ilaah maahe waa addoon maryame ay dhasho waa ibnu maryama waa cabdullaahi wa rasuuluh waa addoonku alla soo diray ee ha ku dagmino oo ilaah ha ka dhigina kuwa iyagu ku gaboodfalay ee xaqiisii ka gaabiyey waa yahuudda eh ee kuba tilmaamay ibnu zina iyagana waxaa la leeyahay aabbaba uma nisbo sheegto mid xalaala iyo mid xaaraana midnaba ee mucjiz uu ahaayo hooyo uun laga khalqay ibna maryama sidaasaa loo leeyahay labada daa'ifaba si loogu radiye arrinkooda khaladka ah allah waxa u yihi wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nebi ciise ibna maryama oo ina maryamo ahaa albayinaati xujooyinkii cadcaddaa baanu siinay oo dadka dhintee idamka alle uu ku soo nooleeyo kuwa bukee markuu masaxo idam alle ku bogsanaya aayaadkaasaanu ku xoojinnay wa ayadnaahu waxaananu ku xoojinnay ciise biruuxi lqudusi ruuxdii tahirnayd waa malakul jibriil calayhi assalaam waxaa la yidhaha waa min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi waa mawsuuf sifadiisii loo idaafeeyo ay iruuxu lmuqadasa macnaha naftii la tahiray waa jibriile ayaanu ciise ku xoojinnay walow shaaa allaahu haddii alla uu dooni lahaa maqtatala shaaa sidaynu in badan soo tilmaanay mafcuulkeeda waa la xadfaa oo ama waxa ka dambeeya laga fahmaa oo waa la soo qadaraa ama wax ka horeeya waxaa laga fahmayaa mafcuulka mashiicada hadda maqtatalada oo waa cadam aliqtitaal macnuhuna waxa uu noqonayaa walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine ay cadama iqtitaalihim inaanay diriirin oo aanay dagaalamin alla hadduu dooni lahaa ma doonin taase maqtatala may dagaalameen aladiina kuwii min bacdihim rusushaa ka dambeeyey yacni ummadihii ambiyadaa ka dambeeyey may dagaalameen haddii inaanay dagaalamin ilaahay uu dooni lahaa laakiin cadama aliqtitaalka ma doonine iqtitaalkuu doonay oo uu qadaray sidaasay u dagaalameen walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine ay cadama iqtitaalihim inaanay dagaalamin hadduu rabbi dooni lahaa sidaa ma doonine maqtatala mabay dagaalameen aladiina kuwii min bacdihim rususha ka dambeeyey ummadahoogii ahaa min bacdi maa jaa-athum albayinaatu aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen kadib may dagaalameen oo may dirireen walaakiin ha yeeshee ikhtalafuu waa iskhilaafeen ummadihii ambiyada ka dambeeyey fa minhum waxaa ka mid a markaa kuwaa umamka ambiyada ka dambeeye man qaar baa ka mid a aamana rumeeyey rususha oo raacay wa minhum waxaa ka mid a man qaar baa ka mid a ka faragaaloobay oo xaqii ka baydhay oo beeniyey walow shaaa allahu waxaa loogu soo celiyey waa ta'kiid iyo adkayn labaad oo la adkaynaya uun arrinkii hore rabbi uga soo hadlay walow shaaa allah alla hadduu dooni lahaa ay cadama iqtitaalihim inaanay diriirin hadduu rabbi dooni lahaa maqtataluu may dagaalameen walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa yafcalu sameeya maa yuriidu waxa uu doonayo oo waa facaalu limaa yuriid waa siduu doonaba yeelo oo laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluuna yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow anfiquu bixiya mimaa kii xaggiisa wax ka bixiya mintu waa tabciidiya min bacdi maa kii barhkii bixiya kaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalin intaanu iman waa qiyaamadii ah maalinka oo laa baycun iib fiihi dhexdiisa aanu ku sugnaanin oo wax madax furasho ama lacag laysku iibsanayo laysaga furanaya cadaabka maalinta aanu jirin walaa khulla saaxiibtinimo wax kuu taraysaana aanay jirin maalintaa walaa shafaaca erga ku anfacaysaana aanay jirin waalkaafiruuna gaaladuna hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta ah ibnu dinaar oo culimada taabiciinta ka mid ah waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii qaala waalkaafiruuna hum aldaalimuuna walam yaqul waldaalimuuna hum lkaafiruuna wuxuu yidhi waxaa mahadsan allaha yidhi waalkaafiruuna hum aldaalimuun ee an odhan waaldaalimuuna hum lkaafiruun waayo dulmigu waa qaybsamaa oo kufri iyo wax ka sokeeyaba wuu noqdaa dee haddii la odhan lahaa waaldaalimuuna hum lkaafiruuna waxaa la moodi lahaa daalim kastaa inuu gaal yahay sidaana ma aha oo ruuxa muuminkii dulmi waa ku dhici karaa laakiin iminka waxaa la caddeeyey dee gaaladunu inay daalimiin tahay oo waalkaafiruuna hum aldaalimuuna kaafir kastaa waa daalim cagsigase ma aha oo daalim kastaa kaafir ma aha dulmiganna waa adulmu lakbar waa dulmigii weynaa ina shirka la dulmun cadiim waayo cibaadadii bay siiyeen cidaan mutaysan oo gayru llah ilan dulmigu waa wadcu shayi fii gayri mawdicihi allahu laa ilaaha ilaa hu allaahu alleh khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhig ay huwa rabbi allaahu allaha xaq lagu caabudo weeyaan alleh laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye marka wagayru llahi in cubida fa bibaatil cid aan allahayn haddii la caabudo gardarraa lagu caabuday ama malag muqaraba ha noqdo ama nebi mursala ha noqdo ama weli saalixa ha noqdo ama dhagaxaanta iyo geedaha waxay kasoo goosanayaan ha noqdo baatilnimada waa ka siman yihiin kullu maa siwa allah wax kastoo alla ka soo hadhay walow haba kala sarreeyaane oo allah waxau uhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil ilaahay tabaaraka wa tacaala isagunbaa ka xaqa lagu caabudo wax allo waxay alla sokadii caabudayaanna waa baatil oo gardarha lagu caabudayaaye gar ma aha alxayu waxaad ka dhigtaa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ama damiirka ka bedel laakiin ha ku sifayn waayo waxaa la yidhaha adamiiru laa yuncatu walaa yuncatu bih damiir nactina ma noqdo mancuudna ma noqdo e ka bedel ama kaba gooso oo usoo qadar mubtade oo khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhig haddaad jumlada hore kaba goosato oo jumladan aada ibtidaysato bilaabato huwa alxayu dheh huwa rabbi alxayu waa ka nool nolosha dhammayska tiran lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal cadam kama horeyn zawaalna kama daba imanayo waa nolol dhammaystiran oo kaamil ah nolosha rabbi wax alla wixii alla ka soo hadhay noloshoodu waa naaqis waayo cadam baa ka horreeyey zawaalna waa ka daba iman huwa rabbi alxayu waa allaha nool nolosha dhammayska tiran ee taamka ah alqayuumu tafsiirka ugu fiicani waa inaad tidhaahdo alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi ilaahay waa ka iskiina u taaganeen cid u baahnayn kayrkii iyo addoommadana u taagan ee arrinkooda u qumaya ee makhluuqaadka maamulaya waa qaa'im waana muqiim iskii waa u taagan yahoo cid uma baahna kayrkiina waa u qumayaa oo arrinkooda ayuu maamulayaa marka alqayuumu waa allaha iskii u taagan addoommadiisana u taagan maamulkooda iyo tasarufkooda isagu u talinaya laa taakhuduhu alla ma qabato sinatun lulo iyo walaa nawmun hurda toona lahu alla unbaa iska leh taqdiimku xasri buu faa'iideynayaa laa ligayri maa fi samaawaati cirarka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba man waa kuma daakani alladii kaasoo yashfacu ergeyn kara cindahu ilaahay agtiisa ka ergeynaya ilaa biidnih ilaahay ogolaanshihiisa iyo amarkiisa mooyaane laa axad walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa cid ilaahay u ogolaaday ama uu raalli ka yahay mooye dee cid ergeyn karta ama cid kale u ergeyn kartaa ma jirto yaclamu waa og yahay rabbi maa bayna aydiihim hortooda waxa ku sugnaaday arkayaan ee arrimaha iyo adduunyada umuurta adduunyo ee hortooda taalla yaclamu waa ogyahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ee umuurta adduunyaha iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ee umuurta aakhire ka dambaysa labadaba waa ogyahay oo cilmigiisu waa koobay hortooda iyo gadaashoodaba adduunyadooda iyo aakhiradoodaba man waa kuma daakani alladii kaasoo yashfacu ergeynaya cindahu ay cinda allaahi ilaahay agtiisa kaka ergeynaya waa kuma ilaa biidnihi ilaahay ogolaanshihiisa mooyaane laa axad ay laa yashfacu axadu cinda allahi ila biidni illaah yaclamu waa og yahay rabbi oo cilmigiisu waa koobay maa bayna aydiihim waxa hortooda ku sugnaado umuurta adduunyada ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ku sugnaaday oo aakhire iyo umuurteeda ah intaba alla waa og yahay walaa yuxiituuna ma koobi karaan bishayin shay shaygaasoo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida ma koobi karayaan ilaa bimaa shaaa ilaa bimaa kii mooyaane kaasoo shaaa uu doono huwa rabbi wuxuu alla doono ee uu ogeysiiye mooyaane wax kale cilmiga alle kama oga caalimu اlgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuulin waxaa cir iyo dhulba ku maqan ilaahunbaa og mana taalicsiiyo ma tuso qofna rasuul uu rabbi raalli ka noqday oo isagu ogeysiiye mooyaane wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wasica wuu ka ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisu waa ka ballaadhay asamaawaati samooyinka iyo walarda dhulalkaba oo kursiga ilaahay uu abuuray oo ah makhluuq makhluuqaadkiisa ka mida oo alkursiyu la yidhaahdo ayaa cirarkiiyo dhulalka oo dhan toddobada cir iyo toddobada dhulba ka wey maxaad u malaynaysaa allaha abuurayna waxaa kaloo kursiga sidaa u weyn ka sii weyn carshiga alla uu abuuro isna makhluuqaadkiisa ka ugu weyn ee ugu sarreeya ah oo carshiguna makhluuqaadka oo dhan waa saqafkooda ugu sarreeyo makhluuq kama sarreeyo ilaha khaaliqun baa ka sarreeya waana acdamu lmakhluuqaat wasica waa ka ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisaa uu abuuray oo makhluuqa makhluuq makhluuqaadkiisa ka mida ah waa ka ballaadhay asamaawaati samooyinka iyo walarda dhulalkaba waa ka ballaadho waa ka wen yahay walaa ya-uuduhu ilaahay ma cuslaynayo xifduhumaa cirarka iyo dhulalka ilaalintood iyo xifdigoodu alla ma cuslaynayo wa huwa rabbi alcaliyu waa ka sarreeya ee sifa ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaan siduu u sarreeyo ayaa daata ahaanna uu u sarreeyaa oo alraxmaanu cala alcarshi istawaa wa huwa rabbi alcaliyu waa allaha sarreeya alcadiimu oo weyn laa ikraaha fi ddiini laa ikraaha khasbidi ma jirto fi ddiini diinta dhexdeeda ay cala adukhuuli fi ddiin sida jalaaleynku uu soo qadarayo khasbidi may ahaa nin laysku khasbayo gelidda diinta oo macnaha qofka waa waajib inuu diinta qaato laakiin ikhtiyaarkiisa dee waa inuu ku soo galo oo dee xoog iyo qori haddii lagu qabto diin u noqon mayso laa ikraaha khasbidi fi ddiini diinta dhexdeeda ma ahaanin qad tabayana dhab ahaan buu u caddaaday alrushdu hanuunka oo min alghayi baadida uga caddaaday faman haddaba axadka yakfur ka gaalooba bitaaguuti kan lagu xadgudbayo ee taaguudka ah ruuxa ka gaalooba ee ka kufriya oo wayu'min rumeeya billaahi alla rumeeya faqad istamsaka dhab ahaankaasi wuxuu u qabsado oo ugu dhegay ama u cuskaday bilcurwati guntintii alwusqaa ee adayga badnayd guntintaa adayga badan oo lanfisaama go-itaan laha iyada aanu u sugnaanin oo waxaa la yidhi infisaam waa infisaal wasnan wa macnan waa guntintii adkayd ee marnaba aan kala go-ay wallaahu allana samiicun waa kii maqal badan caliimun ee ogaal badan waxay culimmadu yidhaahdeen faman yakfur bitaaguuti wayu'min billaahi waxay la mid tahay laa ilaaha ila allaahu waayo kelimada tawxiidku waxay ku taagan tahay labadaa tiir waa alkufru bitaaguut waaliimaanu billaah oo laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin waa nafyu lcibaadati can kulli maa siwa allah waana alkufru bitaaguut ila allaahu ilaahay mooyaane waa isbaado waa isbaatu alcibaadati lilaahi waxdahu cibaadadoo alle keligii loo sugayo oon cid kale lala wadaajinay marka faman yakfur bitaaguuti waa laa ilaaha wa yu'min billaahi waa ila allahu marka kelimada tawxiidka weeyaan guntinta adag ee aan go-ay allahu alle waliyu ladiina kuwii gargaarahooda weeye arrinkooda maamulaya kuwii aamanuu rumeeyey kuwa rumeeyey gargaarahooda arrinkooda maamulaya waa allah oo inuu arrinkooda tawaliyuu u gargaaro raadka ka dhalanayaa waa maxay yukhrijuhum waxa uu ka bixinayaa mu'miniinta min aldulumaati madowyada xaggooduu ka bixinayaa oo uu ka badbaadinayaa oo kufri ugu wen yahay iyo bidaca iyo baadida iyo macaasida iyo xumaan oo dhan baa alla ka badbaadinayaa ila annuuri iftiinka xaggiisuu usoo bixinayaa oo nuurkii tawxiidka iyo iimaanka ayuu usoo bixinayaa haddaad u fiirsato qur-aanka had iyo jeer min adulumaati dulumaadka waa la jamciyaa ila nuuri nuurkana mufrad baa laga dhigaa nahrul khayrka hoose abubakar jaabir aljazaa'iri calayhi raxmat ullah wuxuu ka odhanayaa waa xaashiyada hoose ee aysarka eh waxada tacaala lafda annuuri wa jamaca lafda adulma lianna alxaqa waaxidun waalkufra ajnaasun kahiiratun wa kulluhaa baatilatun wuxuu odhanayaa abuu bakar raximahu llah ilaahay lafdiga nuur wuxuu mufrad uga dhigay mid keliya dulumaadna uga dhigay jamac fara badan waayo xaqu waa mid keliya dariiqa loo maraana waa mid gaalnimaduna waa noocyo fara badan waddooyinka loo maraana waa badan yihiin kulligoodna waa baatil oo wax xaqii kuma jiro marka min adulumaati ila annuur waxay culimmadu yidhaahdaan waxay tilmaamaysaa waxdatu ariiqi ila allah ilaahay dariiqyo fara badani ma tagaane hal dariiq baa taga kelinimada waddada alla loo maro oo tuu rasuulku jeexaya wa khayrulhadyi hadyu muxamadin wax alla wixii ka soo hadhaana waa baatil waaladiina kuwii kafaruu gaaloobayna awliyaa'uhum gargaarayaashoodi iyo kuwa xigtadooda ihi adtaaquutu waa taaquudka ka lagu xadgudbayo oo yukhrijuunahum dawaaqiiddaasi waa ka bixinayaan gaalada hadda eeg adtaaquud iyadoo mufrada ayaa yukhrijuunahum waawuljamaaca damiir jamaca loo celiyo waayo asha adtaaquutu ku jirtaa jinsiye ah marka lafdigu mufrad ba ha noqdee macnuhuu jamac ka yahay ilan ashaa jinsiye ah oo taaquud waa bimacna dawaaqiid sidaasaa yukhrijuuna loo yidhi oo yukhriju loo odhan waaye waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay awliyaa'uhum gargaarayaashooda iyo kuwa xigtadooda ahi adtaaquutu ay dawaaqiid xagga macnaha waa ka jamace dawaaqiidoo kuwa lagu xadgudbayo kuwaasaa xigto iyo xidhiidh u ah iyo gargaarayaal oo arrinkooda haya yukhrijuunahum dawaaqiiddaasi way ka bixinayaan oo min annuuri nuurka islaamnimadii iimaankay ka bixinayaan oo kala dagaalamayaan ila adulumaati mugdiyada xaggoodanay u bixinayaan gaalnimada iyo kufriga iyo macaasida iyo sharka oo dhan ibnu lqayim waxa uu ku tacriifiya daaquudka kulu maa tajaawaza bihi lcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin fii gayri taacati illaah daaquud waxaa la yidhaha wax kastoo addoonku xadkii alla u dhigay kaga gudbuu kaga tallaabsado wax kastoo lagu xadgudbo oo ah ama wax la caabudo alla sokadii ama la raaco ama lagu ateeco waxaan ahayn taacada alla iyo taacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu idlaaqaa taaquud allah waxau ihi ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan allah waxau ihi alam tara ee alam taclam oo miyaanad ogay nebi allow ila ladii ilaa qisati aladii kii qisadiisa miyaanad ogay oo cilmigeed iyo ogaalkeedu ku soo gaadhin kaasoo xaaja la dooday ibraahiima nebi ibraahim la dooday oo fii rabbih rabbigii kula dooday weynidiis iyo waaxidnimadiis oo ka murmay maxaanu kaasi nebi ibraahim ilaahay waxdaaniyadiisa ugula dooday an aataahu allaahu ay lian aataahu allah ilaahay inuu siiyey darteed buu ugula dooday almulka boqortinimada oo boqortinimadii alla uu siiyey darteed buu kula doodayaa halkuu ilaahay ku garan lahaa ee uu ka garaabi lahaa nicmada alleh ayaabuu ka gaaloobayaa oo uu ka doodayaa oo gaalada nicmadu way uga dartaa id wakti ayuu la dooday markaa mufasiriintu waa kuwa ku tilmaama namruud albaabili in la odhan jiray ninka nebi ibraahim waxdaaniyada alle kula murmay idna waxaad ku tacalluqisaa xaajada ficilka ah oo id wakti ayuu nebi ibraahim la dooday qaala wuu ku yidhi ibraahiimu ibraahiim rabbi rabbigay alladii waa ka yuxyii wax nooleeyo wayumiitu waxna dila mafcuulka ixyaag iyo imaatada waxaa loo xadfay liifaadati alcumuum wax kastoo nolol iyo imaata ku tacalluqdo si uu ugu dhaco waa lilcumuum qaala waxa uu ihi ninkii la doodayay nebi ibraahim ana aniguba uxiyi waxbaan nooleeya wa umiitu waxna waan dilaa oo caqli xumadiisa laba nin intuu soo qabtuu midna dilay midna sii daayuu yidhi amba waa anigaa uxiyi wa umiit qaala ibraahiimu nebi ibraahim waxa uu ku yidhi haddaba fa ina allaha alle ya'tii waxa uu ka keenaa bishamsi cadeedda min almashriqi bari buu ka keenaaye faati bal adigu ka keen bihaa cadeedda min almaqribi galbeedka iyo halkay ka dhacdo ka soo saar bari buu ilaahay ka soo saaraa cadeedda e fa buhita waa wareeray markaa alladii kii kafara gaaloobay huwa ladiigu wuu wareerayoo dee ma cadeed buu galbeed ka soo bixin wuu dawakay buhitana waxuu ka mid yahay ficilkani afcaasha suuradoodu ay u eg tahay muqayaru siiqaha ama majhuulka musamahana laga macneeyo oo waa la wareeriyey hamoodina wuu wareeray laakiin suuradiisaa suuradii majhuulka u eg fa buhita markaa waa wareeray ninkii alladii kii kafara gaaloobay oo dee afkalaqaad wuxuu ku jawaabuu garan waayey macadeed buu galbeed ka soo bixin wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah waa kuwa gaalnimo inay ku geeriyoonayaan alla uu hore u ogaaduu u qoray hanuunin maayo kuwa kalese waa soo noqonaya aw kaladii mara waxaad ku cadaftaa alamtaradii hore kaaftana waa masiidatun litawkiid sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo oo waa sile ama tawkiid ee maanta tashbiih laga macnayn maayo aw kaladii aw alam taclam ama miyaanad ogeyn kaladii ay ladii kii miyaanad ogeyn nebi moxamedow kaasoo mara oo aw kaladii waxay ka dhigan tahay aw iladii ay alam taclam iladii oo kiina miyaanad ogeyn kaasoo maro soo maray calaa qaryatin magaalo soo maray jalaaleynku waxau yihi almaaru cusayrun waalqaryatu bayt lmaqdis ka soo maray waa cusayr magaaladuna waa bayt lmaqdis laakiin asmaada ay mufasiriintu tilmaamayaan wax daliil cadoo dee tilmaamayaana ma jiro ma soo aroorin muhimmad weyn oo ku xidhanna ma jirto waayo meesha lagu waantoobaye lagu cibro qaadanaya waa qisada ee qofka ma aha markaa qofku ama cusayr ha noqdo ama cid kale ha noqdee muhiimku waa macnaha meesha ku jira kuwaanto oo wax ku qaado taasaa muhiim ah laakiin magacu faa'iido kaaga xidhan oo kaaga baaqan ma jirto aw kaladii aw alam taclam iladii ama miyaanad ogay nebi moxamedow kii mara soo maray calaa qaryatin magaalo walxaal hiya magaaladaasi khaawiyatun mid ku dhacday ay tahay calaa curuushihaa saqafyadeedii ku dul dhacday oo dunsan ka magaalo dunsan oo saqafkeedii ku dul dhacday soo maray miyaanad ogeyn qaala markaa waxa uu yidhi kaa magaaladaas soo maray annaa sidee baa yuxyii uu noolaynayaa haadihi magaaladani allaahu alle bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed waxa uu yidhi magaaladani dhimashadeeda dabadeed wuxuu uga jeedaa markay burburtay baaba-dee baaliyowday sidee alla usoo noolayn karaa isagaaba tusaale lagu bixiyee fa amaatahu allaahu dabeed isagiibaa alla uu dilay mi-ata caamin wa albasahu mi-ata caam waxaan u nagaysiiyo uu nagaaday boqol sannadood ayuu mootanaa suma bacata dabeed alla waa soo bixiyey oo jalaaleynku waxa uu odhanayaa fa amaatahu allaahu wa albasahu mi-ata caamin waa dilay boqol sannadood ayaanu mootanaa oo uu ku nagaysiiyey dee mootanidaa uu mootan yaho uu ku sugnaa marka xaashiyada hoose jamalku futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku odhanayaa marka taqdiirkaa jalaaleynka uu sii sharaxayo wuxuu jamalku odhanayaa qadarahu liyakuuna caamilan fii qowlihi mi-ata caamin waxaa jalaaluddiin asuyuuti wa albasahu u soo qadaray si ay ugu camal fasho mi-ata caaminta wadalika liana alimaatata salbu lxayaati wahuwa laa yamtaddu waayo imaatadu waa noloshii oo qofka laga siibo wax fara badanaya oo soo noqnoqonayana maahae hal mar buu qofku dhintaayo boqol jeer dee ma dhinto marka imika haddii lagu camal siin lahaa fa amaatahu llaahuda mi-ata caaminta ma boqol sannadood buu mar walba dilayay macnaha sidaasaa la moodi lahaa marka in lagu camal siiyo amaatada mi-ata caamin munaasab ma aha sida jalaaleynka iyo jamalkuba ay isku raaceen haddaad ka eegto marka waxa fiican fa amaatahu allaahu ilaahay waa dilay halkaa ku jooji wa albasahu mi-ata caamin boqol sannadoodna dee wuxuu ka yeelay mid mootan oo halkaa ku sugnaaday marka mi-ata caamka albasada ama labisadaa ku camal falaysa ee amaatadu ku camal fali mayso qaala waxau yihi annaa sidee baa yuxyii u noolaynaya haadihi magaaladani allaahu alle bacda mowtiha dhimashadeeda dabadeed fa amaatahu allah dabeed isagaa ilaahay u dilay mi-ata caamin oo wa albasahu wuxuu alla nagaysiiyey ama walabise wuxuu nagaaduu mootanaa mi-ata caamin boqol sannadood labise iyo albase labadaba waa loo soo qadari karaa boqol sannadood buu nagaado uu mootanaa uma bacahahu dabeed alla waa soo bixiye oo waa soo nooleeyey qaala rabbi waxa uu ku yidhi kam imise ayaa labisa nagaatay qaala waxa u yihi labistu waxaa nagaaday yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin barhkii waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa suurowda maalin gelinkeedii hore inuu dhintay gelinkii dambena lasoo nooleeyey marka wuxuu moodayaaba maalintaasun inuu mootanaa oo gelinkeedii horena uu dhintay gelinkii dambena lasoo bixiyey saasuu moodayaa qaala waxa uu rabbi ku yidhi bal iskabadaa inaad maalin ama maalin gelinkeed mootanaydoo taasi ma jirta e labista waxaad nagaatay ood mootanayd mi-ata caamin boqol sannadood ayaad mootanayd ee bal fandur eeg ilaa tacaamika cuntadaada eeg iyo wa sharaabika cabitaankaagii aada sidatay bal eeg waa sahayduu sitay ilan socotuu ahaaye lam yatasannah ma doorsoomin oo ma bedelmin cuntadaad sidatay iyo cabbitaankaad wadatay boqol sannadood ka hor siduu ahaa buu yahay bal eeg hadda boqol sannadood kadib lam yatasannah lama tasniyeynoo lam yatasanahaa iyo tasniye lagama dhigin mufradun baa loo celiyoo lam yatasanah huwa laba midba waa lagu tawjiihiyo in la yidhaahdo waa tanziilu طacaami washaraabi mansilata shayin waaxid cuntadii iyo cabitaanku sahayda u sitay ayaa shay keligoo kale lagu tilmaamay ama laga dhigay oo sidaasaa mufradka loogu celiyay lam yatasanah huwa madkuurku oo waxaa laga cabiray kaanahu shayun waaxid waa isku shay qura cabitaankiisa iyo cuntadiisu ama mid ka horena waxaa loo soo qadarayaa ficil kan dambe uu fasirayo oo fandur bal eeg ilaa tacaamika cuntadaadii lam yatasanah ma doorsoomin wa sharaabika cabitaankaagiina eegoo lam yatasanah ma doorsoomin wandur bal eeg ilaa ximaarika dameerkaagii aada wadatayna bal hadda eeg walinajcalaka waxaad usoo qadartaa facalnaa dalika sidaa waxaanu u samaynay litaclama qudrat allah si aada awoodda alle u ogaato iyo walinajcalaka si aanu kaaga yeelno adiga aayatan calaamad aanu kaaga yeelo linnaasi dadka calaamad u ahoo ay dadku ku aqoonsadaan ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo sida rabbi wax u soo nooleeyo wandur bal eeg baa la yidhi ila alcidaami ay ilaa cidaami ximaarik bal hadda dameerkaagaa mootan ee weli aan soo noolaanna lafihiisa baaliyoobay bal hadda eeg oo fiiri kayfa sida eeg nunshizuhaa kayfa nunshizuhaa waxaad eegtaa kayfa nunshizuhaa sida aanu lafahaa dameerkaaga kor ugu soo qaadayne laf walba lafteedii u qabsanayso uma nagsuuhaa dabeed aanuu huwinana laxmaa hilib dameerkiibaa isagoo nool oo soo jeeda la leeyahay bal isna sidaanu u noolaynana indhahaaga ku arag sida laf wal iyo xubin walba teedii u doonanaysa hilibkana aanu u huwinayno falamaa tabayana markuu u caddaaday lahu isaga daalika ayuu jalaalayn ku soo qadarayaa yacni arrinkaasi markuu u caddaado qudraddii iyo awooddii ilaahay ah ilaa indhihiisuu ku arkaye oo isaga iyo dameerkiisii baa lagu tijaabiyo lagu tilmaamo mithaal looga dhigaye falamaa tabayana markuu u caddaaday lahu isaga daalika arrinkaasoo awooddii iyo qudraddii alleh siduu alla wuxu nooleeyo markuu u caddaaday qaala waxau ihi aclamu waxaan ogahay ana allaha in alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun awoodo oo ay cilma mushaahadatin buu jalaaleynku odhanayaa yacnii cilmi ogaal indhahayga ansaaray oo caynulyaqiina ayaan ogaaday awoodda alla wax ku soo nooleeyo oo dee waa darajaadka cilmiga kuwa ugu sarreeya caynulyaqiinku waxaad hore u ogeyd inaad indhahaaga ku aragto oo caynulyaqiin iyo cilmulyaqiin iyo xaqulyaqiin baa jira oo cilmulyaqiin waa waxa inaad xaqiiq ahaan u yaqiinsan tahay adoon arag dhex teginna caynulyaqiinna inaad indhahaaga ku aragto xaqulyaqiinna inaad camaliyanba u dhex gasho sida qofka dee jannadiiba la geliya ama maka isagoo hore u maqli jirin gudaheega gala waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta wadkur xusnabi allow id waagii xus qaala ibraahiimu ibraahim uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itus kayfa sida tuxyi aada u noolaysa almowtaa kuwa dhintay allahayow itus qaala wuxuu rabbi ku yidhi awalam tu'min ibraahiimow miyaanadi rumayn qaala waxau idhi balaa maya waa ku rumeeyey ama haayoo rabbigayow ku rumeeyey walaakin liyatma'ina qalbi walaakiin had iyo jeer wax la soo sheegay oo hadalkan dambe ka duwan baa lagaga daba tagaa marka macnuhu ay culimmadu soo qadaraan wamaa sa'altuka dalika gayra mu'minin shaygaa kuumaan weydiin allahayow anoon ku rumaysnayn walaakin sa'altuka ha yeeshee waxaan kuu su'aalay liyatma'ina qalbii si qalbigayga ugu xasilo ugu dego waa si aan iimaan u kororsado horabase waan kuu rumaysnaa qaala wuxuu rabbi ku yidhi fakhud haddaba soo qabo soo qaado ibraahiim oo arbacatan afar soo qabo afartaasoo min atayri shimbiraha ka mid a afar shimbirood bar hadda soo qaad oo fasurhunna waxaad u soo leexisaa ilayka xaggaaga ama waxaa lagu fasiray fasurhunna googoo shimbiraha oo jarjar oo xubin xubin iyo waaxwaax u kala googo ilayka ay mumaalatan ilayka xaal ay yihiin kuwa xaggaaga loo soo leexiyey shimbiraha jarjar oo googo uma jcal dabeed waxaad ka yeeshaa calaa kulli jabalin buur kasta korkeeda juz-an qayb ka yeel oo minhunna shimbiraha ka mid a qaybba buur dusheed ku tuuroo ka yeel uma dcuuhunna dabeed u yeedh shimbiraha ya'tiinaka way kuu imanayaan sacyan ay saaciyaatin xaal ayihin kuwa ordaya oo duulaya toos bay kuugu iman waclam waxaanad ogaataa ana allaha in alle casiizun kii qaalib ee awood badan inuu yahay xakiimun ee xikmad badan ee shay walba halkiisa loogu talagalay dhiga inuu alle yahayna ogow suuraddan waxaa ku soo arooray shan qiso oo shanta qisaba ay tilmaamayaan ixyaau lmowta dadka dhintay soo nooleyntooda dambe ta shanaad ee ugu dambaysaa waa tan nebi ibraahim ilaahay uu ka dalbaday allana uu tusay liajli litminaanna uu dalbaday tii afraadna waxay ahayd qisadii cusayr ninkii lagu tilmaamay ee isaguna magaalada intuu soo maray uu yihi anaa yuxyi hadihi llahu bacda mowtiha isaga inta la dilay dib loo soo nooleeyey tii kale waxa weeyaan saddexaad ee tan ka horreysay waa tii ina soo martay ee qoladii reer banu israa'iil alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahu ta afraad waa qisadii waxa weeyaan horey noogu soo martay suuradda bilowgeeda ee reer banu israa'iil markii canaadka ay la yimaadeen kuwii nebi muuse raacay in la dilay oo ay suuxeen kadibna la soo nooleeyey waid qultum yaa muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan faakhadadkum asaaciqatu wa antum tanduruun uma bacasnaakum min bacdi mowtikum lacalakum tashkuruun ta kalena waa qisadii baqarada waid qatltm nafsa fadaaratum fiiha wallahu mkriju ma kuntum taktumuun faqulna dribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi llahu lmowta wayuriikum aayaatih lacalakum tacqiluun yacni shantaa qiso ayaa ku soo aroortay fi hadihi suura oo shantuba ku saabsan ixyaau lmowta ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu wax usoo nooleeyo allah waxa uhi subxaanah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثل الذين أي مثل نفقات الذين كوي وحبحنتود وحي لمتاي وصفدود أي تاي كواسو ينفقون بحين أي أموالهم حولهود في سبيل الله إلى تكي سكو بحين أيه waxbixintooda mahalkeeda iyo tusaalaheedu waxay lamid tahay ka mahali xabbatin sida xabad ama midh hadhuudha ama gellay oo kale ah marka waxaynu usoo qadaray mawsuulka mathalu nafaqaati ladiina marka ka mahali xabbatin waxaa laysku shabahayaa waxa weeye waxbixinta nafaqaadka iyo midhkaa dhulka inta lagu beeray ilaahay barakaynaya badanaya waxaa kaloo bannaan inaan mawsuulka waxba loo soo qadarine ka dambe wax loo soo qadaro oo la yidhaahdo mathalu ladiina kuwii tusaalahoodu waxa weeyaan iyo sifadoodu kuwaasoo yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah xoolahooda ilaahay dartii u bixinaya kuwaa tusaalahoodu waxa uu la mid yahay ka mahali xabbatin ka mahali gaarisi xabbatin ama baadiri xabba waa sida nin xabad firiya ama xabad hadhuudha beeray oo kale marka culimada waxay yidhaahdaan ima an yakuuna tashbiihu fi lashyaai aw fi lashkhaas isku ekaysiinta waa la ysqaabilsiinayaa oo ashyaadu siday isugu habboon tahay baa laysugu shabahaaye ama ashkhaasta dadkaa laysku shabahayaa oo dadkaasi dadkaasay la mid yihiin ama ashyaada iyo macaanidaa laysku shabahayaa oo shaygaasi shaygaasuu la mid yahay laakiin mawsuulkii alladiina oo dadka ah dee ka maali xabatin oo firidii ama xabadii haruurkahaydee dhulka lagu beerayey laguma maali karo laakiin shaygaa shay lagu matelaa ama shaksigaa shaksi lagu matelaa marka markaynu nidhaahno mathalu ladiina ka mathali haarisi xabatin dee qof iyo qof baa laysku matalaya waa tashbiihu lashkhaas markaynu nidhaahno mathalu nafaqaati ladiina ka mathali xabatinna waa tashbiihu shayin bishay oo wax bixinta ayaa midhahan lagu shabahayaa marka waa sidaa laakiin qofkii dee midho in lagu shabaho suurtagal maaha ee ashkhaastaa laysku shabaha ama ashyaada allah waxaa yihi mathalu ladiina ay mathalu nafaqaati ladiina kuwii nafaqaadkooda iyo waxbixinaha ay waxbixinayaan sifadoodu waxay too ay la mid tahay kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili اllah ilaahay jidkiisa ku bixinaya waxay la mid yihiin nafaqaadka iyo waxbixintoodaasi ka mathali xabatin waa sidii midh hadhuudha ama gellaya oo kale ama waxyaabaha kale la beerto waa xabad shinni ama firi yaroo hadhuudha midhkaa dhulka la gelinayaa lagu masalay ka mathali xabba waa sidii xabad hadhuudha oo kale xabaddaasoo ambatad soo bixisay markii la beeray kadib sabca sanaabila toddoba sabuul ama madax soo bixisay oo fii kulli sumbulatin madax kastoo soo baxay ama sabuul kastoo soo baxayna dhexdiisa uu ku sugan yahay mi-atu xabbatin boqol midh uu ku sugan yahay oo hadhuurhkaasa oo sabuulka waxaa la yidhaha hadhuurhkii marka la beero intaa isku cufan ee madaxoo kale la moodee kor u baxda ee midhaha faraha badan liidee ku dadan yihiine ay ku yaalaan ayaa sabuul la yidhaha ama arabikidii iyo gallaydii naaska dheeree ay soo bixiso midhaha badan ee dee ku wareegsan naaskaa dheeree midhaha badan leh ee gellaydu ay soo bixinayso ayaa sabuulka ama madaxii uu noqonaya marka macnaha sabuulka ama madaxaasi oo boqol midhoo dee midhihii waxa weeyaan ka mid yihi ay ku jiraan baa loo jeedaa marka waa toddoba toddoba boqol oo midh bay noqonayaan marka toddoba madax mid walba boqol midh ku yaalaan waa dee toddoba boqol oo midh marka masalku waxa weeye sida xabaddaa toddoba boqol oo midh ay u noqotay u barakowday ayaa kuwana ilaahay dartii waxay u bixiyaan toddoba boqoloo jeer ilaahay u limilaabaya hadduu doonana wax kale kusii daraya ilahay deeqdiisu waa ballaahanta wallaahu ilaahayna yudaacifu wuu u liminlaabaa liman yashaau cidda uu doono oo toddobada boqolba waa ka sii badiya wallaahu ilaahay waasicun waa mid ballaadhan oo caliimun ogaal badan aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illah ilaahay jidkiisa kuwa ku bixinaya waxay culimmadu yidhaahdeen fii sabiilillaahi marka la idlaaqa asal ahaan jihaadku ku dhacayaa iyo waxa lagu bixiyo waxaa kaloo lagu xambaaroo la haleeshiiyey xajka iyo talabulcilmiga oo xadiid waxaa kusoo aroortay faina alxaja fi min sabiili illah xadiid kalena wuxuu ah man kharaja fii talabi ilcilmi fahuwa fii sabiili illah marka labadaana waa la haleeshiiyaa aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku bixinaya uma laa yutbicuuna dabeed aan raacinayn maa anfaquu waxay bixiyeen manan manna sheegasho waa nicmadood qofka u tirsato kaasaan kuu galay kaasaan kuu galay waa manni markaa aan raacin waxay bixiyeen manan tar sheegasho iyo nicmadii ay u tirsadaan iyo walaa adan dhibaatatoona aan raacinoo cid kalena waxay bixiyeen aan u sheegin oo dhibaataduna waxa weeye hebel kanaan siiyo kanaan siiyo dadka inaad ku tidhaahdo mooralkiisi iyo niyadiisii baad dhibasaa inaad dadka u sheeg sheegto lahum kuwa waxaa u sugan ajruhum abaalkooda ugu sugan oo cinda rabbihim rabbigooda agtiisu ugu sugnaaday oo walaa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin mustaqbalka aakhiray ku socdaan inay ka baqaan korkooda may ahaanin oo baqan maayaan walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugoonaya wax tegay oo maadigana ka murugoon maayaan mustaqbal kusoo socdana ka baqan maayaan qowlun hadal hadalka oo macruufun wanaagsan iyo wa makfiratun dhaafitaan yacni qofkii saa-ilkee ku baryayey hadal xumi hadduu kaaga soo yeedha aada iska cafiso ood iska dhaafto ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqada oo yatbacuhaa u raacayo adaa dhib u raacayo sadaqo dhibaato aad ka dabageysa afiya adinba hadal wanaagsan iyo dulqaad iyo dhaafitaan baa dhaama wallaahu allana haniyun waa ka hodanka ah ee makhluuqaadka iyo waxay bixinayaanba ka maarmay ee ka deeqtoomay xaliimun ee dulqaadka badan ee dembiga ciqaabtiisa aan idiin soo dedejinayn wixii dembi aada gashaan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee waxa weeyi manna sheegashada iyo afxumadu sadaqada inay waxyeelayso bal ay burinaysaba sida aayadda dambe aynu ka fahmayno yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tubtiluu ha ku burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni manna sheegasho iyo tar sheegasho sadaqadiinna ha ku burinina kanaan kuu galay iyo keer baan kuu galay waaladaa dhibaatana ha ku burinina kaladii ay ibtaalan ka ibtaali ladii ibtaalan burin ha iska burinina burintaasoo kaladii ay ka ibtaali ladii kii burintiisa oo kale lamid ah kaasoo yunfiqu u bixinayo maalahu xoolihiisa ri'aa'a annaas dadka istusida uu istusaya darteed xoolihiisa u bixinaya oo walaa yuuminu aan rumaynayn billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe waxaa la yidhi muuminiintii ey sadaqooyinkiina manna sheegashiyo dhibaataha isaga burinina sida munaafiqa alle iyo qiyaamaha aan rumaysnayni uu sadaqadiisa isaga burinayo sidaasoo kale idinkuna ha isaga burinina alla waxau ihi famahaluhu ay famahalu lmuraa'i aw ilmaani kaa istusaya ee wax u bixinaya istusnimo darteed si ay dadku u arkaan tusaalihiisa iyo mahalkiisu wuxuu yahay ama mahalulmaani kan mano sheeganaya ee dadka si uu ugu tar sheegtuu ugu tirsado nicmada u siinaya dadka kaa mahalkiisa iyo tusaalihiisu waxa weeye ka mahali safwaanin waa sidii dhagax weyn oo sallaxa oo siman oo kale dhagax sibibix oo siman dhagaxa oo calayhi korkiisa turaabun ciidi ay ahaato ciidi ay saaran tahay oo fa asaabahu dabeed dhagaxii uu helay waabilun roob mahiigaan oo weyn fa taraka dabeed uu ka yeelay huwa roobkii mahiigaankii hu dhagaxii sallaxa ahaa saldaa mid siman oo aan waxba saarayn oo sibibixa sallax siman oo waxba saarayn uu ka yeelay yacni waa sidii dhagax siman oo sallax ahaa oo ciid badani dusha ka fuushay dabeed roob mahiigaan oo helay u maydhay wixii korkiisa saaraaba allah waxau uhi laa yaqdiruuna ma awoodayaan kuwa wax u bixinaya istus ama waxa weeyaan mana sheegasho wax ku bixinaya awoodi kari maayaan calaa shayin shay oo mimaa kii ka mida kasabuu ay kasbadeen ama ay shaqaysteen waxba kaga intifaaci maayaan oo abaal iyo ajar ka heli maayaan laa yaqdiruuna wuxuu noqonayaa mawsuulkii kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi mawsuulkii mufradkaa buu u noqonayaa haddana waawiljamaaca loo celiye waayo isamka mawsuul mufradba ha ahaadee xagga macnuhuu ka yahay jamaco waxa uu mawsuulku ka mid yahay min siyaqi alcumuum oo ku kasta oo sifadaas sameeya ayuu ku dhacayaa alladii maaha cid gaara markaa nooc ahaan iyo jinsi ahaan buu caam jamaca u yahay walow lafdigiisu mufradba ha noqdo marka xagga macnaha la tixgeliye waawiljamaaco marka loo celinayo jalaalaynkuna waxau odhanayaa laa yaqdiruuna calaa shay ay laa yajiduuna lahu hawaaban fi laakhirati kama laa yuujadu cala safwaani shayun min aturaabi aladi kana calayhi liidaabi lmatari lah macnaha waxa weeyaan camalkay adduunyada istus iyo mana sheegasho sadaqooyinkay u bixinayeen aakhiro markay tagaan wax abaala ka heli maayaan sida dhagaxa sallaxa ah ciiddii dul taallay waxba looga waayey markii mahiigaanku hele uu ka maydhay oo kale sidaasaa loogu shabahay marka laa yaqdiruuna calaa shay laa yaqdiruuna ma karayaan calaa shay ay cala alintifaaci bishay shay inay ku intifaacaan oo mimaa kii ka mida kasab oo ay kasbadeen wax alla waxay adduunye kusoo sameeyeen ee riyaag iyo sumcadda iyo maniga ay ku samaynayeen wax habay yaraatee ay ku intifaacaan oo abaala ka heli maayaan oo ma awoodi karaan wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniya alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah wa mathalu ladiina kuwii tusaalahoodiiyo mahalkoodu waxa weeyi kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bixinaya ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa raadin ay raadinayaan darteed kuwa xoolahooda u bixinaya waxaa masalkooda iyo tusaalahoodu uu yahay iyo wa tahbiitan liajli tahbiitin iyo sugid darteed kuwa u bixinaya sugidda oo min anfusihim nafahooda ka ahaatay iyo sugid nafahooda agtooda ka ahaato naftooda ay ku sugayaan iimaanka iyo ikhlaaska sugidda ay iimaanka ay naftooda ku sugayaan darteed iyo raalli ahaanshaha ay doonayaan darteed kuwa xoolahooda u bixinaya tusaalahooda iyo sifadoodu waxay tahay ka mathali janna ay ka mathali saaxibi janna si tamhiilku ashkhaasta u noqdo waa ka mathali saaxibi janna waa nin beer leh oo kale tusaalihii waayo alladiina oo dadkii ah ayaa lagu shabahayaa saaxibu janna oo ninkii beerta lahaaya laakiin haddaad doonayso tashbiihu shayin bishay markaa waxaad tidhaha wamathalu nafaqaati aladiina sidii tii hore kamathali jannatin si shayga shayga loogu shabaho sidaa hore kuwadoo kuwaa xoolahooda ilaahay dartii ugu deeqay mahalkoodu waxa weeye kamathali saaxibi janna waa sidii nin beerla oo kale beerta oo birabwatin meel taaga ku taalla beerta oo asaabaha uu helay waabilun roob mahiigaan ah oo fa-aata dabeed siisay ay saaxibahaa mafcuulka labaad usoo qadaro saaxiibkeedii beertay siisay ukulahaa midhaheedii laga cunayay siisay dicfayni xaal ay libinlaab yihiin midhaheedu fain lam yusibhaa haddii beertaa aan u helin waabilun roob mahiigaanihi fatallun ay faladii yusiibuhaa tallun faladii yusiibuhaa roobka helayaa tallun waa mid tiixtiixa ama biyo dhiga oo yar macnuhuna waxa weeye kuweyn iyo ku yarba kii helaaba midho wanaagsan baa beertaa ka muuqanaya oo waa loo aayayaa waana barakoobaysaa sidaas oo kale ayaa kuwa xoolahooda alla dartii ugu deeqa abaalkooda iyo ajarkoodu u barakoobayaa uu badan yahay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii u arag badan ee og weeyi ayawadu miyaa uu jecelyahay axadukum midkiin an takuuna inay u ahaato lahu isaga jannatun beer beerta oo min nakhiilin geeda timireeda iyo wa acnaabin cinabyo yacni beer timir iyo cinaba inay u ahaato midkiin ma jecel yahay beerta oo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan lahu xaalu ugu sugnaaday ninka axadkaasi fiihaa beertaa dhexdeeda min kulli thamaraati ay thamarun midha ay ugu sugnaadeen midhaha oo min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaggooda ka ahaaday nooc walow ay yihiin midha waxa weeyaan ka haysta oo beertaa ku beerto ay ugu yaallaan wal xaalna uu midho nooc walba ka haysto asaabahu ninkaa uu asiibay oo uu ku yacni haleelay alkibaru weynidii oo da-di oo nin gaboobay uu yahay wal xaalna uu gaboobay lahu uu sugnaaday ninkaa gaboobay duriyatun tafiiriya ubad ubadka oo ducafaa-u taag daran oon weli taabagelin oo fa asaabahaa dabeed beertii uu haleelay icsaarun dabayl daran dabayl darani ay haleesho beertii ay ku dhufatay fiihi xaal uu ku sugan yahay markaa dabayshaa dhexdeeda ama icsaarka ama waxaad tidhaha icsaarka oo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay naarun dab oo markaa beertii ay ku dhufatay dabayl daran oo dab wadataa dab ololaya oo faxtaraqad dabeed beertii ay gubatay oo ay baaba-doy burburtay dhammaanteed macnuhu waxa uu yahay kumaa jecel inuu yeesho beer nooc walba ay ka baxaan dabeed markuu gaboobay ubadkiisiina weli aanay taabogelin ee ugu baahi badnaa dabayl dab wadata ay kaga dhufto wixiiba uu ka baaba-o kumaa sidaa jecel haddaan cidina sidaa jeclayn waxa sidaa lamid a ruuxa ilaahay kayrkii wax u bixinaya ee istus iyo ismaqashiin iyo mana sheegasho iyo wax lamida wax ku bixinaya aakhiro markuu tago xaaladuu ugu baahi badnaa sadaqaadka midhahoodii inuu helo ayaa wixiisii burbur iyo baaba u noqonaya oo wax midha aanu ka guranayn waa tusaale cajiiba alla waxa uhi kadalik ay kamaa bayana allahu maa dukir sidaa alla u soo caddeeyey tilmaamaha uu idiin soo tilmaamay oo kale ayaa yubayinu llahu alla idinku caddaynaya lakum idinka al aayaati aayaadka lacalakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aada uga fakartaan oo u fahamtaan aayaadka alle kuwooda kowniga ah iyo kuwooda sharciga aba yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow anfiquu bixiya min tayibaati maa shay kiisa wanaagsan wax ka bixiya kaasoo kasabtum aa shaqaysateen iyo wa mimaa kii xaggiisa wax ka bixiya akhrajna aanu idiin soo bixinay lakum idinkoo min alardi dhulka xaggiisa aanu idinka soo bixinnay oo walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka xun minhu xaal uu ka mid yahay kaa aada shaqaysateen iyo kaa dhulka aanu idinka soo bixinay beerihiina ku yaalla tunfiquuna idinkoo bixinaya kaa liita walxaalna bixinaya lastum aydaan ahaanin idinkuba biaakhidiihi kaa kuwa qaadan lahaa aydaan ahayn haddii laydin siiyo ilaa an tuqmiduu inaad ka indha laabataan ama indhaha ka qarsataan mooyaane fiihi ay fii akhdihi qaadashadiisa yacni waxaad bixinaysaan ka u liitaa ugu xun ha u qasdina si aa u bixisaan waxa ugu liita idinkoo idinkuba waxaad bixinaysaan haddii laydin siiyo aan naftiina u quudheen oon qaateen inaa indhaha isku qabataan oo ka indhalaabataan mooyaane walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka xun oo minhu kaa aada shaqaysateen iyo kaa dhulka aanu idinka soo saaray kamid a tunfiquuna idinkoo bixinaya walxaalna bixinaya lastum aydaan ahaanin idinkuba biaakhidiihi kaa aada bixinaysaan kuwa qaata aydaan ahaateen ilaa an tuqmiduu inaad ka indhalaabataan mooyaane fiihi ay fii akhdihi qaadashadiisa waxaydaan idinkuba qaadateen indhaha inay isku qabataan mooyaane dee cid kalena ha u quudhin oo ha u bixinina waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alla haniyun mid hodan ah oo makhluuqaadkiisa ka maarmay inuu alla yahay ogaada hanigaasoo xamiidun ay maxmuudun la mahadiyo khabiidka waxaa lagu idlaaqaa xaaraanta laakiin maanta waxaa looga jeedaa alradii-u min almaal shayga xun ee xoolaha ka mid ah kaasaa maanta looga jeedaa alkhabiid waxaana la doonayaa in la bixiyo ka wanaagsan ee jayidka ah marka marka la leeyahay asal ahaan tayibaadkuna waa xalaasha khabaa-isuna waa muxaramaadka laakiin maanta tayibkana waxaa looga jeedaa aljayidu min almaal xoolaha kiisa wanaagsan khabiidkana waxaa looga jeedaa alradii'u min almaal xoolaha ka u liita waxaa la leeyahay hor ilaahay markaad u bixinaysa wax xoolaha neefka u liita ha soo qabani ka dhexdhexaadka a bixi waayo ka u sarreeyana mucaad nebigu waa kii kulahaa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda ka u sarreeyana iska jir oo iska ilaali ruuxu isagu hadduu bixinayo isagaa xor u ah laakiin sakada marka laga qaadayo ka u sarreeyo iska ilaali baa la yidhaha ka dhexdhexaadka a qaad marka calaa kullin xoolahaaga ka u liitana ha bixinin ee khabiidka ah laakiin waxaad bixisaa ka jayidkee wanaagsan ka u sarreeya haddaad doorato inaad ku deeqdood bixisana dee waa fadli ilaahay iyo deeq waasacoo wax loo dhigaaba ma jiro laakiin ka u liita ayaan banaanayn inaad bixiso allah waxau ihi ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idinku goodiyayaa alfaqra caydhnimo ayuu idinku cabsigelinaya uu idinku goodiyaya uu leeyahay haddaad wax bixisaan waxba idin beeli waxba heli maysaano waxa weeyaan waad caydhoobaysaan buu idin odhanayaa wayaamurukum waxaanuu idin amrayaa bilfaxshaa tafoolxumada badan oo culimada badankoodu ay ku fasireen halkan in looga jeedo gacan adayga iyo bukliga waayo waa wax foolxun wallaahu allana yacidukum wuxuu idiin ballan qaadayaa makfiratan dembi dhaaf oo minhu alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa fadlaa dheeraad oo ajarka iyo abaalka inuu idiin libin laabaa hor ilaahay markaad u hurtaan hantidiina wallaahu allana waasicun waa ka ballaadhan ee deeqdiisu ay waasica tahay caliimun ee ogaalkiiyo awoodda badan yu'tii waasiyaa rabbi alxikmata xikmada imaamu shaafici waxau yihi xikmadu hadday kitaabka raacdo waa sunnada alkitaabu waalxikma haddiise keligeed ay tahay waxyiga oo dhan bay caam yeelaysaa oo waa alkitaabu wasunna waana siday halkan ku abboon tahay waxyiga oo dhan yu'tii waasiyaa rabbi alxikmata xikmadda oo kitaabkiiyo sunnada ah man yashaa cidda u doonaa alla u siiyaa waman axadka yu'ta la siiya alxikmata ruuxa xikmadda la siiyo oo kitaabkii iyo sunnadii ahna faqad uutiya alla ilaah waxaa la siiya khayraa khayr khayrka oo kasiiraa fara badan wamaa yadakkaru kuma waantoobo waxaa aayaad iyo mawaacid lasoo sheegay ilaa ulul albaabi kuwa caqliga fayow u saaxiibka ah mooyaane cid kale kuma waantowda waxna kuma qaadato wallahu aclam